Dagaal socday muddo saacado ah una dhexeeyay laba beelood oo walaalo ah ayaa si iskiis isaga istaagay hadda tuulada Ilax oo hoos tagta magaalada Aleere ee gobolkan Galgaduud. Inta la xaqiijiyay laba qof oo ahaa dhinacyadii dagaalamay ayaa ku dhintay dhaawacuna waxa uu kor u dhaafayaa lix qof sida aan ka soo xiganay dadka deegaanka. Dhaawacyada ka dhashay dagaalkan ayaa la gaarsiiyey degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii dadka deegaanka ay isku qabteen ceelbiyood la doonayay in halkaasi laga qodo hase yeeshee mid ka mid ah beelaha dega halkaasi ay ka hor timid qodista ceelkan waxaana arrinkaasi soo kala dhex galay maamulka magaalada dhuusamareeb iyagoo go'aamiyey in ceelbiyoodka halkaasi laga qodo beeshii diidaneed qodista ceelkan ayaana si weyn uga hor timid go'aankii maamulka magaalada dhuusamareeb iyadoo ugu dambeyntii saakay uu halkaasi ka qarxay dagaal u dhexeeya dadka deegaanka ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka galmudug kan dhuusamareeb kaasi uu ku aadan dagaalkan u dhexeeya dadka halkaasi wada dega dagaalkan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan galmudug ay soo saartay amaro la xiriira dagaal beeleedyada iyo daagaamaynta oo ay sheegtay in qofkii dhaawac ka soo gaara ka qayb ahaanshaha dagaal qabaa'il aan la keeni karin isbitaalada magaalada sidoo kale aan laga dhoofi karin garoomada magaalada dhuusamareeb iyo guud ahaan dowlad goboleedka galmudug